agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan ku saabsan abaarista iyo hubinta dukumeentiyada kaas oo ay ka faa'iidaysanayeen soddon sargaale oo ka kala socda waaxaha kala duwan ee hay-adda oo ay ku jiraan xuduudaha iyo socdaalka jinsiyadda ajaaniibta iyo dalkugalka tababarka waxaa lagu talagalay in lagu xoojiyo aqoonta iyo xirfadda shaqada ee la xidhiirta baaritaanada iyo xaqiijinta dukumeentiyada si loo hubiyo saxnimada iyo sharciyadda dukumeentiyada ay soo gudbiyaan muwaadiniinta iyo dadka kale ee adeegyada ka hela hay-adda agaasimaha guud ayaa tilmaamay in dadaalada hay-adda socdaalka jinsiyadda ee lagu dayanayo adeegyada bulshada isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la helo saraakiil xirfad sare leh islamarkaana door muhiimsan ka qaadan karo baarista dukumeentiyada iyo barashada astaamaha lagu garto dukumeentiyada saxda ah iyo kuwa been abuurka ah